aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in laba gabdhood ay dhinteen shalay kadib markii ay ku dhaceen warbiyood ku taala deegaan lagu magacaabo warciise oo soddon kilomitir dhinaca beri ka xigta magaalada jawaar faahfaahintan ayaa wariyahayaga xuseen xasan dhaqane uu ka waraystay guddoomiyaha deegaankaasi ee warciise xuurshe xuseen maxamuud
deegaanka warciise waxaa ka dhacday masiibo naxdinna ayaa ka dhacday waxaan leelahay waxaan leeyahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto gebdho dhedhelax ayaa ku dhintay meesha xaafada iyo baxada laba gebdhood ayaa ku dhaceen labadii kalena way ka dabagaleen laba waa laga soo badbaadsay labane mihii ayay ku dhinteen mid afar iyo toban sano ayay jirtay midna lix iyo toban sano ayay jirtay masiibadaas ayaa meeshii ka dhacday waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto inta ay waa naga wada geeriyoodeen waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allah naga wada siiyo dhammaan masiibadaas xanuunka badan ayaa halkaas ka dhacday deegaanka warciisa bal waxaad sharaxaad naga siisaa siday dhacdada ku timid gabdhaha waxa ay meesha ka qabanayeen kuwa lasoo badbaadiyey iyo kuwa dhintay siday dhacdada u dhacday gabdhaha meesha waxay ilaalinayeen xoolay ilaalinayeen may xoolo ku ilaalinayeen marka qubays camalay u tageen meeshay kasoo waweyse qaateen aan qubaysanayeen haddana biyihii hore u galeen wax kama ogeyni meesha ilaa meel oo war ahaa ku tiilay wixiina waa biyo waa iska madow yihiin mahan waa mool mahan waa yarta ma jirto sidii biyihii u taraari maageen xoogaa yarka xooga ugu sikari maageen wartii un ilaahay la kulmeen meeshiina ku dhaceen labadoodina meesha ayay ku naf waayeen labadii kalena iyagoo xaalad khatara ku jiro kuwii kala soo bixi maagay ayay meeshii khatar ku galeen dad banaanka joogo waaweynaa soo kala orday way kasoo gaareen labadan waa lasoo badbaadsay labadii kalena waabe biyihii hoos u cirbadeen kabacdiyaa dad la jirshay dabaa lagu soo bixi kari meesha halkii loogu soo bixiyey marka inay meesha war tahay oo biyo ay ku jiraan in gabdhaha ay ogaa waayaan maxay tahay waxa sababahoo keenay sababta keenaysa waxaa waaye biyaha aad ay u ballaaran yihiin ay waana biyo weli waa dareemi kartaa way iska madow yihiin wax dhula loogama jeeda halkan mahaanaa god ku yaallaa iyo meeshaanaa moola ma dareemi kartid waa biyo madow oo ii sheeg meeshii ku jiro haddana jilibka iyo kasii xagga dhaafayo islamarkaa biyo lasii gelayo aad ayay dhul ayna weligood ayna fuulin ay soo fuulow hayaan ay kusoo darsim oo taag iska ah
marka waxaad ula jeedaa webiga ayaa fatahaad sameeyey oo meesha biyaha gaarsiiyey si fiican haa webiga biyaha biyo saa'id oo keenay biyahan dhulkii ay biyaha ay markay soo baxaan ku ekaa jireen iyo waa dibay usoo dhaafeen dad aynan bara kici jirin ay ay hor oo looga barin ay hadda bara kacsheen deegaanka warciise haddii aad qofkaanan aqoon aad u sharaxdo xaggee intee kilomitr joohor u jirtaa jihadana xaggee ka xigaa deegaanka warciise alkajeer wuxuu uga aadan yahay dhanka bari ayuu uga aadan yahay wuxuu u jiraa soddon kilomitr ayuuna u jiraa marka dhacdadan ma midii ugu horreysay oo intii fatahaadda ay soo baxday oo deegaanka ka dhacdaa mase waxaa jirta dhacdooyin kale oo aad ka warqabtaan oo mar dhow ah dhacdooyinkan aad ayay usoo naqnaqdeen hadda waxa ay soo gaartay deegaano hoos yimaado tuulooyin hoos yimaado deegaanka warciise oo laba meel kala ah inay sidaan oo kale ilmo ay ugu dhinteen laba cunug ay ugu kala dhinteen biyahan xaafka ay hore u xambaareen ee qaar la raadihayo cawaybiri ayaa isoo gaartay biyahan hadda halkan ku jiro kuwa ka hor yimidna sidoo kale deegaanka warciise ayayba ka dhacday dhacdadaasoo kalay muddo sanad ka hora sidaan oo kale ugu dhintay cunug yar marka marka laga soo gudbo dhacdadan shalay ka dhacday deegaanka warciise maxaa kaloo saameyn ah oo dhaqdhaqaaqa deegaanka iyo isu socodka magaalada jowhar muxuu saameynhay ku yeelatay fatahaadda yaw deegaanka warciise waxaa waaye biyo fatahaad aada u culus ayaa timid biyo imaa jirin oo awood lahaa soo gaaray horena u dhaafay hal biyo ma ahan biyo xitaa laba meel ayay kasoo kala baxeen soddon kilomitr ay ko isku jiro jowhar qaybaa sokada buurka kasoo martay qayb kalene kasii bari ayay martay waxaa ku yaala sida loo yaqaano meel xariir ah ama doon ah cido ayaa degan waxaa ku yaalo tuulooyin badan oo gaarayo konton tuulo gaarayaan ayaa ku yaalaan tuulooyinkii oo dhan labada dhinac biyo ayaa ka maraan sida qaalaqaaliya camalay waxay dhex taagan yihiin laba biyood inta ka dhaxlay jowharna ma tegi karaan biyaa uga sokeeyo warciisana ma soo aadi karaan biyaa uga sokeeyo hal doon oo xariirahoo lagu baxo leeyo ma hadday inyan la dhaafo ididkaas looga soo wareegana jowhar ee dib laga soo gelaa marka maxay tahay fariintaada dadka deegaanka oo aad leedahay dhibaatada biyaha ay geysan karaan iyo khataraha oo aad uga digaysa ma jirtaa si fiican dhibaatada ay geysteen dadkan sida ay caamka ay ku yihiin waxaa waaye dad beeraley ay ahaayeen beero ayay ku tiirsanayeen noloshooda dad beeraha aada u beertay ahaayeen oo dalag kala duwan uga abuurto dhulkii dalaga ka bixi jiroo dhan ayay biyaha ku fadhiyaan roob la-a waa iska dhacday dhulka kale oo iisheeg xareedaha ama roobka sidi xagayga ama gu oo kale iyo iisheeg dayrtoo kale iyona waa xoogaa wax uga soo go-wahaya ma jiraan dadka dhibaato ayaa iska hayso biyihiina aada ayay usii socdaan waxaa kaloo jiro biyihii wakti waxaa la joogaa sagayo sida aan naqaano caadiyan aan arki jirnay waktiga zamankan oo kale taariikhan la gaaro weliba wuxuu keenaa biyo hor leh oo sagayo la dhahow keenaa way kusii daraan waxaa waaye culeysyo ayaa kasii yimaado waxaa macquula hadda biyaha meesha ku jiro hadday kuwa kale kusoo darmaan muddo adiga hal sano iyo hal sano iyo bar inay biyihii halkii kusii jiraan dadkiina wax tacaba aynan haysanin dhibaatada laga dhaxli karaa halkaas waa dareemaysaa
kaasina wuxuu ahaa xuur sheekh xuseen maxamuud oo ah guddoomiyaha deegaanka warciise u warramayey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane